runtii sidaa la socotaa waxaan soo gaarnay deegaanada caawada waqaan joognaa caawa waxaan sii gaarsanaa ilaa balanbale halkaas ujeedada safaradeenna waxay kamid tahay qaybihii maaragtay arrimihii dibaheshiisiinta oo aan ka wadna galmud guud ahaan in maaragtay muxuu ahaa wacyigelinta bulshada iyo arrimaheeda aan ka shaqeyn in maaragtay dhibaatooyinka caqabadaha ka jira deegaanada la ogaado in horumarinta dadkii iyo sadhexgalka bulshada laga shaqeeyo kormeer guud oo aan ku sameynayni maaragtay ay ahayd waxaa la socda wasiiro dhowra maaragtay oo kamid yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo maaragtay xubno kaloo sirsiro maamul ka tirsan ujeedadeena howlahaas oo dhan waay maaragtay gartay bal haatan deegaanadee soo marteen intaad cabudwaaq gaarin yaasoo kula kulanteen maxaase ka wada hadasheen waxaan soo marnay bangeelaan soo marnay magaala degmada bangeele bangeele waxaan kula soo kulannay miyaheedii waxaan kula soo kulannay odayaashii waxaan kula soo kulannay hooyooyinkii iyo dhalinyaradii runtii waxay noo sheegeen waxyaaba badan oo ka jira meeshaas waxaan kormeernay saldhigyo laga dhisay iskuulle iyo maaragtay bulshada qabsatay oo laga dhisay ayaan kormeernay waxaan soo aragnay waxay u baahan yihiin ceelasha iyo maaragtay waxa ka jira oo dhan runtii waxaan u ballan qaadnay haddaan galmudug nahay inaan wax ka qaban doono haddii la yaraa sida ugu dhaqsaha badan waa tahay marka arrimaha ugu muhiimsan aad u gaarteen marka laga tago arrimaad ka dhawaajinaysid waxaa ka mid dhawaan heshiisyadii aada la gasheen ahlusunna
a runtii waa kamid waaye in maaragtay dadka la wacyigeliyo loo sheego in maaragtay galmudug heshiisay in maaragtay hal noqon doonto caqabadihii iyo wixii jiray ay meesha ka baxeen in maaragtay abaaraha dhulkan ka jirayna lasii kormeero oo la fiiriyo maadaama haddeer maaragtay dhulkii ay roob da-ay waxooga maaragtay roob aaran yahay in arrintaasna la kormeero maaragtay aan u nimaano meesha gartay mas-uuliyiinta adigoo hogaaminaysid oo dhinacanay cabud waa gaareen marka laga tago madaxweynuhu sidoo kale mas-uuliyiin buu hogaaminayay ilaa gaalkacyi ay gaareen marka heshiisyada ahlusunna aada la gasheen maadaama dadkii aad ka dhaadhicinaysaan oo meeshan ay ku jirto in xubno cusub ay wasiiradii xildhibaanada oo dhanka awood qaybsi ay kusoo biirayaan ma laga yaabo marka ama rajo ma ka leedihiin inay naga aqbalaan go-aanadaasi dadka aad la kulmaysaan
hadda go-aano la aqbalayo go-aanaan la aqbalayn iyo ma aha ujeedada ujeedada waxay tahay un safar inaan ku bixno maalihii dadka waxa qabsoomay inaan usheegno waxa dhimanna inaan usheegno dadka dee annagaa dawladda u ah go-aankana annagaa qaadnay insha alla saasuu aqbal ku yahay go-aanka oo maaragtay go-aanka go-aan dardoola noqonayo maaha laakiin macnaha ujeedada aan dadka u imaanayna waxay tahay wacyigelin iyo bulshada in loo sheego in kala qoqobkii laga baxay oo dadka ay walaalayihiin oo halla wada noqonayo
gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanada cabudwaaq iyo balanbalo ku tirsan qaarkood dhibaatooyin beelo u dhexeeya way ka taagneed arrimahaas maxaa kaaga qorshaysan
arrimaha ugu weyn dibheshiisiinta maaragtay dhibka ka jiro qabiilada dhexdooda iyo aanooyinka qabiilka waa arrimaha u imaana waaye aan doonayna wax ka qabano waxyaaba cadcad aan ka qaban doona haddii laa yidhahda